iyadoo aan weli xal loo helin muranka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda somalilan iyo xisbiyada mucaaradka ayaa maanta xisbiga wadani waxa ay sheegeen in tobannaan qof loo xidhay banaanbax ka dhacay magaalada burco habeennimadii axaddii kadib markii ay madaxda xisbigaasi ku dhawaaqeen inaanay aqoonsanayn madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa noo soo dirtay wariyaha v o a magaalada hargeysa sagaal mustafa xasan nuur xogayaha cadaaladda xisbiga mucaaridka wadani yunis axmed yunis oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in rabshadihii burco loo soo xidhay in ka badan toddobaatan qof qaar kalena lagu dhaawacay halkaasi dhalinyaro dhowr iyo toddobaatana lix iyo toddobaatan dhalinyara oo si kibira loogu xidhay magaalada burco ee gobolka togdheer habeen hore iyagoo dareen muujinayay markii mucaaradku ay go-aanka ka soo saareen xukuumadda tedi november oo saq dhexe xalay toole lasoo qaaday oo lasoo tahriibiyey oo la keenay meeshi baridoodii iyo beydkoodii meel aan ahayn sabab allaala sabab aan loo keenaana ayna jirinay ay dhaqan nagu soo kordhay ay tahay oo dadka burco jooga ama ceergaabo jooga galbeed laga tuuro kuwa bari laga keenana galbari lagu tuuro oo galbeedka laga keeno bari lagu tuuro waa foolxumooyinka dul hoganaya booliskeenna iyo xukuumadda wakhtigeedii dhammaaday ee madaxweynihii hore somalilan muuse biixi cabdi wakhtigu ka dhammaaday ay doonayaan dadkayna ku caburiyaan waxa kale uu sheegay inay ka xisbi ahaan garab taagan yihiin booliska iyo guud ahaanba ciidamada kala duwan oo ku shaqeeya buu yidhi duruufo adag annagu ma haysano booliska somalilan oo duruufo adag ku shaqeeya oo waaqacan somalilan ku nooshahay dadkooda ugu shaqeeyaa si nafurnimoa anigu kuwaa ma haysanno bal kuwa waan garab taaganah hadday kuwa difaaca noqoto jiidda jooga iyo hadday kuwa magaalooyinka jooga nabadgelyada ilaalinaya noqoto waanu difaacayna haddaan nahay midowda mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani waanu difaacayna waan taageersanay laakiin amaawiir khaldan baa waxa siinayaan hogaanka boolisku oo siyaasiyiin isku bedelay inay dadka masaakiintaa la laayo oo aan waxba laga soo qaadin waxaanu khadka telefoonka kula xidhiidhnay oo aanu isku dayna inaanu wax ka weydiino eedahani loo soo jeediyey ciidanka booliska ee ay qusayso balse nooma suuro gelin waxaan idiin soo gudbin doonaa wakhtiga ugu horeysa ee ay ka hadlaan arrintani sagaal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
inkasta oo xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi aanay si rasmiya jawaab uga bixinin hadalkaasi kasoo yeedhay mas-uuliyiinta mucaaradka haddana waxaa jira mas-uuliyiin kala duwan oo xukuumadda ka tirsan iyo xisbiga kulmiye oo ka hadlay arrimo la xidhiidha xaaladaasi somalilan imika ka taagan kuwaasi oo difaacay qaarkood sharcinimada madaxtooyada iyo golaha guurtidu muddo kordhintii ay u sameeyeen madaxweynaha waxaana ka mida dadka arrimahaasi ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kaahin axmed sida caawqa caddaatay maaha labada xusbi qaran inay ku mucaarad yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo xusbigiisa eh waxay ku mucaarad yihiin qaranka somalilan oo caawa ay ka dhigaan inaanu ninaba xukumin inaanu qaran jiro ahayn inaanay dowlad jirin in maxaanku idhahda cidda dalka xukuntaan la garanaynin waxa ayaan darra ah dadkii dalkan ka doonayey in ay ka xukumaan oo ummadda codka ka doonayey inay maxaanku idhahdayey ay yidhaahdaan maanta dalkan doorasho kama jirto
geesta kale waxaa isaguna arrimaha ammaanka ka hadlay taliyaha ciidamada booliska somalilan maxamed aadan saqadhi dabagale
booliska waxay isu yimaadaan qofka shuruucda dalka ka hor yimaada qofka amni darre faraha la galay booliskais ka hor yimaada dadka kale boolisku wuu ilaaliyaa amnigooda dushu ka ilaaliya dadka wixii soo baxa ee khaladaadkunoocu doonaha ahaado booliska way is arkayaan booliska way isu imanayaan sababtoo xasiloonida iyo nabadgelyadu boolisku ilaaliya qof walooba gurigaaga ku jir qof walooba shaqadaada qabso qof walooba booliska iyo amniga isgarab taag sidaynu imikaba isu kaaya garab taagana noola shaqaysa dadweynahana waxaan ku adkaynayaa inaynu amniga isgarab taagno qof walibana uu shaqadiisa ku sugnaado shaqada wixii amni darre keenaysana uu iska ilaaliyo
kaasi wuxuu ahaa taliyaha guud ee ciidamada booliska somalilan maxamed aadan saqadhi dubagale oo isagu ka hadlayay arrimaha ammaanka iyo sida ay uga go-an tahay adkeynta amniga halkaad kala socotaan waa v o a washington